magaalada kismaayo ayaa lagu qabtay munaasabad lagu soo bandhigayay buugga barwaaqo laga baahan yahay oo ay qortay ikhras siciid xasan cayn cayn oo ah gabar aqoon-yahanad soomaaliyeed munaasabadda ayaa waxaa kasoo qeybgalay wasiiro xildhibaano ka tirsan maamul goboleedka jubbaland arday macalimiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada kismaayo ikhras siciid xasan cayn cayn ayaa ka waramaysa waxyaabaha oo buugkan ku saabsan yahay waxaan dhihi karaa waxaa igu dhiirigeliyey xaqiiqatan sidaan ognahay waxaan nahay dal khayraadka intaa la eg leh misna dadkiisu ay ka baahan yihiin baahida markii laga yimaado xataa waxaa jira dad badan oo aan aqoon waxaan is idhaahday maadaama aad tahay qof waxbartay oo bulshada jecel inuu wax usoo gudbiyo dadkan waxa ay qorayaan wax ka duwan la imow inaad wax qortaa macno suubin mayso laakiin waxaa muhiim ah inaad la timaadid wax muhiim ah oo bulshada yani wax ka baran karaan waxaan ku fikiray in aan khayraadka dalka aan wax ka qoro si dadka iga dambeeya ay wax badan uga faa'iidaan qaar ka mid ah mati sharafkii kasoo qeyb galay munaasabada oo isugu jiray wasiiro xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka jubbaland ayaa soo dhaweeyay buugga ay qortay qoraa iqro iqra soo dhawow gacan fal ku soo dhawow waxaa sharaf noo ah annagoo maanta golihii dowlad goboleedka jubbaland wasiiro iyo xildhibaano iyo agaasimiyaal inaan caawa hortaada nimaadno waxay ila tahay inay tahay waxaan sahleen waqtiga aan soo hurno midda kale in buug la qoro xilligan hadda lagu joogo wiil iyo gabadh soomaaliyeed inay xilligan buug qoraana mid sahlan maaha sababtoo ah annagoo og duruufaha lagu jiro ama duruufaha nagu xeeran duruufahaas waxay noqon karaan midda amniga oo kaleeto xaaladda amniga dalkan aan ku jiro waan ognahay sababtoo qoraaga isagoo wax qoraya yaa leeyahay shil baa dhacay ama qarax baa dhacay ama ehelkaagaa dhintaa laleeyahay moral wax kusii qoro ma jiraya waa maayo jawaabta barwaaqada laga baahan yahay ma aanan akhrinin buugga mana aanan arkin hadda ka hor laakiin ciwaankiisa aada iyo deeqa aniga waxaan ka mid ahay dadka marka ay tagaan dalal aan dalkooda ahayn arkaan horumarka iyo waxaa ka jira deeqa dareema ka xumaada mararka qaar waxaa is irahdaa tol adiga xaasid maanta haddana waxaan u masayraa dalkayga laakiin waa u rajeeyaa maalinun inuu noqon doono sidii beri uu ahaan jiray si kasii fiican maalinun waan arki doonaa iyadoo aan ka faa'iidaysanay khayraadka dalkeenna maalinun waan arki doonaa innaga oo hormuud u ah geeska africa xaqiiqatan markii la dhaho barwaaqo laga baahan yahay waa run tusaale cad waxaa noogu filan anaga reer jubbaland dadka kismaayo joogo webigan jubba qorista buuggan ayaa kusoo aadaya xilli buuggan baahi badan loo qabay maadaama uu ka hadlayo barwaaqada ka jirta dalka